أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen jimcaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha labaiyo tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah xukun xadu sariqo ah oo galabta ka dhaca fagaara ku yaalla magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool iyo boqolaal ka mid a bulshada magaaladaasi oo u soo daabasho tagay fulinta xadkaas ka mid a xuduudda allah barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan muslimiinta caalamka oo qarka u saaran inay ka saramaraan gaalada adduunka daraasad cusub oo daaha ka feeday in diinta islaamka ay tahay diinta ugu faafidda badan caalamka islamarkaana ka horumartay diinta kirishtanka ay haystaan dadyaga ku dhaqan dunida reer galbeedka waxaan soo gudbin doonnaa warbixin iyo falanqeen ku aadan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ee hiiraan oo gurmud lacaga gaarsiisay ganacsatada ku dhaqan degmada ceel cali kuwaasoo ku hantibeela dabka kaca suuqa degmadaasi waxaad maqli doontaan kelimaad laga jeediyey munaasabaddii warejinta lacagahaasi sidoo kale faafreebku waxaan caawa idinkugu haynaa soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika oo wajahaya takoor nooc cusub ah oo ay kala kulmayaan dadka gaalada ee waddankaasi ku dhaqan carruurta jaariyadda soomaalida oo loo diiday in lagu dabiibo qaar ka mid ah cisbitaallada waddankaasi iyo ku dhowaad saddex boqol oo qof oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay mid ka mid a magaalooyinka dalka hindiya qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii adalaynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheena ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo fafreebka wararka وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxauu noqonayaa xukun xadu sariqo ah ayaa galabta ka dhaca fagaara ku yaala magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool iyadoo boqolaal ka mid a bulshada magaaladaas ay u daabasho tageen fulinta xadkaas ka mid a xuduudda allah qaadiga maxkamadda wilaayada islaamiga ee bakool ayaa fagaaraha xukunka kaga dhawaaqay الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجيد عدين حكم محكمة وها محكمة شريعة إسلامك إيه ولاية بكول دعوة هركين سدي مدعي إمت يوسف إمت asagoo dacwo ka ah saciid yuusuf cidaw dacwadiisana waxay u dhacday sida tan saciid wuxuu iga jabsaday dukaan wuxuu ka qaatay tobani kow macwiis sabar ah tobani toddoba habbo oo teleefoon ah oo ka kala kooban laba samakaaro iyo saddex samakaaro shan habbo oo gal teleefoon ah afar habbo oo memoriyaal ah laba saacadood hal cimaamad iyo hal xabbo oo sarwaal jeemis ah hal funaano tan kuleetiga leh ah hal joog oo kobo ah iyo boorsada alaabta lagu qaaday waxaan maxkamadda islaamiga ka dalbanayaa saciid yuusuf inay iga qaaddo hantidaas jawaab maxkamaddu waxay jawaab ku dalabtay saciid yuusuf cidaw wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run waxaa la igu eedaynayo dukaankan aniga ayaa jabsaday alaabtana aniga ayaa kala baxay guri eediday oo laga guuray ayaan geystay shay ka mid ah anigoo gadayo ayaa la igu soo qabtay shaydaan ayaana igu qaaday wixii shareecada islaamka uu qabo ha la ii waafajiyo intaa kadib maxkamadda markay dhegaysatay dacwada iyo jawaabta oo ahayd mid qiraal ah qiimaha alaabta kor ku xusun uu gaaray lix boqol iyo lixdan dollar ayna fiidhisay nisaabka xatooyada waxay soo saartay xukunkan koow in laga qaado hantadaas uu haday laba in gacanta midig laga gooyo saddex xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal maraajicda loo cuskoday qaala allaahu tacaalaa wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaala min allah wallaahu casiizun xakiim almaa'ida can caa'ishata radia allaahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa tuqdacu yaddu saariqin ilaa fii rubci diinaarin fasaacidaa muttafaqun calayh wallafdu limuslimin ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فساعدا قال القاضي عياض رضي الله عنه صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع باستدعاء إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في الفروع منه حتى وهل قد قليا تنفيذك حكمك هل فليو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تهلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka qeybihiisa horan waanu ku guda jirnaa dhegeystayaal markan iyo muslimiinta caalamka ayaa qarka u saaran inay ka saramaraan gaalada adduunka daraasad cusub ayaa daaha ka feeday in diinta islaamka ay tahay diinta ugu faafida badan caalamka islaamka islamarkaana ka saramartay diinta kirishtanka ah ay haystaan dadowga ku dhaqan dunida reer galbeedka kusoo dhawaada warbixin ku aadan waa kan walaalkeen nuur cali warsame abusheyba diinkan waxa uu gaari doonaa meel kasta oo ay habeeniyo maalinba ka jirto isaga oo geli doona guri kasta dhagax ama cooshad ha ka samaysnaado iyadoo mid sharfan yahay midna dulaysan yahay sidaa uu inoo sheegay nebigeenna moxamed salaallahu calayhi wasallam isaga oo noo odorosaya mustaqbalka diinkan oo ah kan xaqa ah ee uu ku jiro hagaagga bashariyada oo idil waana ballanqaad hirgelaya marba marka ka dambaysa maadaama ay haysato damaanad rabbaani ah oo ku sugan kitaabka iyo sunnaha iyo ballanqaad ah in ay geli doonto guri walba layaab ma leh inay ka sare marto diimaha baadilka ah kuna fido daclada dunida balse arrinta fiirada gaarka a leh ayaa ah in dhulka ugu badan ee ay ku fidayso kuna sii xogaysanayso uu yahay dhulka ugu badan ee lagala dagaalamo diintan iyadoo aysanna ku lahayn awood maamul iyo mid bulsho intaba waa yurub iyo maraykanka oo iqbaal aan horey loo arag muddo afartan sanaha ay ka heshay iyo hanuun loo qabo diinta islaamka muddo qarniyo iyo kumnaan sano ah oo laga joogo soo degitaanka diinkan ilaa hadda waxa uu yahay mid ka tallaabaya xuduudaha badaha iyo qaaradaha isagoo tegay bari ilaa galbeed kuna dhex faafay shucuubta baadiyaysan oo uu ku toosinayo waddada xaqa ah kana leexinayo jidka mugdiga iyo baadilka tobnaankii sano ee lasoo dhaafay tirada dadka muslimiinta ah ayaa aad u koraysay si xawli ah islaamkuna waxa uu ahaa midka ugu badan ee xagga faafitaanka wuxuuna allaha fadligii muddo kooban diinka uu ku dhex jiiray shucuubta gaalada ah ee ku dhaqan waddamada reer galbeedka warbixin cusub oo ay faafisay xarunta cilmi baarista ee view ayaa lagu sheegay in diinta islaamka maanta ay tahay diinta ugu koritaanka badan caalamka iyadoo taa beddelkeedna diimaha kale ee baadilka ah dadkii aaminsanaa ay dib uga goranayaan tirada dadka aaminsan masiixiyadda ama nasaarada ayaa waxaa ku yimid hoosudhac aad u weyn waxayna dib uga gurteen hal dhibic siddeed oo dhan labaatan iyo sagaal dhibic siddeed boqolkiiba dhanka kale taas beddelkeedna waxaa korortay tirada dadka muslimiinta ah waxaa ka badan hal dhibic siddeed dhibcood oo dhan shan iyo labaatan dhibic lix boqolkiiba dadka dunida ku dhaqan sida lagu sheegay warbixinta oo baaris ku samaysay in ka badan laba kun iyo toddoba boqol oo xog ururin iyo tirkoobyo ah konad halkeed waa cilmi baaris sare oo ka tirsan xarunta view waxa uu leeyahay waa wax lala yaabo in isbeddel intaan la eeg uu dhaco keliya toban sanno gudaheed inta lagu jiro muddadan tirada muslimiinta iyo masiixiyiintu aad bay isugu soo dhowaadeen iyadoo muslimiintu ay u kordhayaan si ka dheeraysa diimaha kale oo dhan warbixinta mar ay soo hadalqaaday asbaabaha keenay korarka dadka muslimiinta ah iyo tiradoodu ay ka sare marto dadka gaalada ayay xustay qodobada soo socda da'yarta muslimiinta oo celcelis ahaan ku jira da'da afar labaatan sano marka loo eego da'da dadka gaalada oo ah soddon iyo saddex sano heerka dhalmada dalalka muslimiinta ah oo sarraysa kana badan dadka kale ee haysta diimaha baadilka ah hoos u dhaca tirada dadka ka tega diinta islaamka oo aad u yar marka loo eego kuwa ka tegaya masiixiyadda iyo diimaha kale cilmibaarahan ayaa waxa uu sidoo kale sheegayaa in carruurtu ay waalidkoodu yihiin saliibiyiinta ay isaga tagaan markii la fiiriyo dhallinyarada hal qof ayaa laga yaabaa in uu ku qanco laakiin saddexdii ku dhalataa waa ay isaga tagaan cilmibaaristan cusub iyada oo mustaqbalka saadaalinaysa waxa ay sheegaysaa in isku soo dhowaanshaha muslimiinta iyo masiixiyiinta uu sii socon doono ilaayo inta aanay diilintan isku soo dhowaan taasoo muujinaysa in islaamka laga yaabo inuu noqdo diinta ugu weyn adduunka sannadaha soo socda sidoo kale diimaha kale ee ay aaminsan yihiin dadka mushrikiinta ahaa iyagana waxaa ku yimid hoosudhac aad u weyn laakiin masiixiyadda ayaa ah tan ugu badan ee maanta ay ka kala tegayaan dadka aaminsanaa badnaana dadkaasi waxay ahaayeen kuwa ugu daran ee markii hore la dagaalami jiray islaamka dadka ku soo biiraya muslimiinta ee ka soo baxaya kirishtanka waa xulkii iyo howldoorkii bulshada nasaarada qof walba oo dadkaasi ka mid ah wuxuu leeyahay qiso iyo sheeko gaar ah oo ku hogaamisay inuu soo hanuuno tallaabadana la helo tubta toosan qaarkood waxay arkeen mucjisooyin qaarna waxaa ka qaalib noqday qur-aanka qaarna waxay la dhaceen qaarna waxay ku saamoobeen akhlaaqda iyo habdhaqanka wanaagsan ee muslimiinta cabashooyinka ay qabaan ducaadda nasaarada ee ka caraysan korarka islaamka una aaneeyaan hoosu dhaca ku yimid diintooda ayaa ah in dadka ka soo baxaya diinta islaamka ee ku soo biiraya safkooda ay yihiin kuwo markii horeba muslimiinta dhexdooda ka ahaa kuwa dadka ugu liita uguna akhlaaqda xun oo aan wax saamayn ah ku lahayn bulshada dhexdeeda halka kuwa ka soo baxay safkooda ee ku soo biiraya islaamka ay yihiin xulkoodii iyo dadkii indhaha u ahaa bulshadooda kuwaasoo marka ay islaamaan bulshooyinkii ku xirnaa ku soo jiidaya dhanka islaamka sida ay tilmaamayaan taqaariirta reer galbeedka dadka qaadanaya diinta islaamka ayaa ahaa labaatan kun sannadkiiba balse wixii ka dambeeyey weerarkii kow iyo tobankii sebteembar sannad weliba boqol kun oo ruux ayaa soo islaamta kuna soo biira safka muslimiinta gobolka virginia oo ka tirsan dalka maraykanka oo keliya camaliyaadkaas ka hor wuxuu martigelin jiray hal ruux ama laba ruux oo loo qabanayo towxiidka toddobaadkiiba laakiin wixii ka dambeeyey dagaalkii ka dhex qarxay maraykanka iyo muslimiinta wuxuu gobolkaasi noqday mid si maalinle ah u qaabila qof ama laba qof oo qaadanaya diinta islaamka taa oo ka dhigan in toddobaadkii ay islaamka soo galaan ku dhowaad shan iyo toban ruux gobolkaasi oo keliya ah iyadoo ummadda milyaarka muslimka ah ay maanta badankood yihiin daadxoor aan qaadan waxa ay diinta islaamka farayso oo ah la dagaalanka gaalada ayuu haddana diinka si xowli ah kusii fidayaa sheekh cabdiweli oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaan wax ka weydiinay sii fiditaanka diinta islaamka iyo sii dabargo'a gaalada waxa ay ka dhigan tahay bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa arshaf alambiya walmursaliin nabiyina maxamed wcala ali wasaxbihi ajmaciin waa ku dhowaha idaacadda al-andalus su-aasha jawaabteeda oo ah muslimiinta marka loo fiiriyo inay daadxoor yihiin sida nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam tadaaca calaykum alumam oo saxaabadu ay weydiiyeen oo min qilati naxnu yowmaidin mar haddii sida xeerada isugu habar wacataan inay gaalo isugu keen habar wacan hayaan nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalintaas ma yarnahay bal antum kathiir walaakinahum gusaaun ka gusaa'i sayl waa fara badan tihiin laakiin daad xooraa tihiin buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka iyadoo saas la sheegay haddana maanta marka la fiiriyo diinta islaamka sida u fidayso iyo korarka dadka muslimiinta ku imaanaya caalamka iyo sida diinta ilaahay u baahayso ilaahay jalla wacalaa ballanqaadkiisa ka muuqanayo oo ilaahay ku ballanqaaday diintan isaga ayaa soo dejiyay isagaana ilaalinaya inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu la xaafiduun ilaalintaa ilaahay uu ballanqaaday diinkiisa hadduu soo dejiyey inuu haddana ilaahay uu ilaalinayo haddana inuu dhulka makaninayo ilaahay baa ballanqaaday oo dhulka ilaahay baa iskale ina alarda lilaahi yuuriuhaa man yashaa dhulka ilaahay baa iskale ciddou doona uu ilaahayna dhaxal siinaya dadka la dhaxal siinayo dadka islaamnimada ilaahay jalla wacalaa uu ku abuuray ilaahayna jalla wacalaa uu waafajiyey hidaayatu tawfiiq oo helay ayaa ilaahay jalla wacala wuxuu makaninahayaa dhulka dhulkiina marka waa fidahaya markaad aragto awalam yarow annaa na'ti alarda nanqusuha min atraafiha ilaahay wuxuu yidhi miyaysan u jeedin gaaladu inaan annaga eebbaa imaanayna arladii oo aan iyagii dhimayno gaaladii waa nusqaaminahaya dhulkii way ka soo yaraanahayaan nasaarada gaalada adduunka o dhan marka boqolkii labaatan iyo sideed dhibic sideed muslimiintuna boqolkii shan iyo labaatan inay ayagana korar samaynahayaan waana midda hadda ay gaalada la yaaban yihiin oo rabbi sida hadda muslimiinta ay ugu faafeen ama ay ugu bateen waana ballanqaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ballanqaaday beed ma jiro ama guri ma jiro ilaa diinkan waa gelahaya bicizi casiizin oo bidulli daliil iclaamka reer galbeedka oo weliba aada uga xoogan midka islaamiga ah ayaa ijaafayn iyo tashwiish la daba taagan islaamka sidaa oo ay tahayna dadkii reer galbeedka ayaa ku soo qulqulaya diinta islaamka sheekh xasan takar oo qayb ka mid ah noloshiisa ku soo qaatay dunida reer galbeedka ayaa arrinkan ka hadlaya
waxyaalaha jahwareerka faraha badan ee haysta dadka reer galbeedka ama gaalo guud ahaan haysta aad buu fara badan yahay runtii waxaa haysta jahwareer fara badan waxaa haysta haddii alla ku idmaayo meelay aadaan iyo meelay ciirsadaan iyo meelay ku gabbadaan midna ma haystaan allah subxaanah wa tacaala markuu aayaadkiisa bayinaadka ku yidhi wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun ilaahay insaankan jin iyo insiba wuxuu abuuray inay caabudaan muhiimaddii loo abuuray baa ku taagan marka oo rabbigii abuurtay inay caabudaan ah marka taas jahwareerkeeda haysta madax dhulladhac iyo wareer fara badan ayaa haysta taas waa mid midda kale ilaahay subxaana wa tacaala asaga hanuunka iska leh hadduu rabo ninka gaalka ah ee kacab kacab gaal ahaa buu hanuuninaya hadduu rabona mid kacab kacab muslim ahaa ayuu gaal ka dhigayaa malcuun ah oo ka soo horjeeda diintiisa iyo dhinac walba uga soo horjeeda marka labadiiba waynu aragnaa xagga dadka muslim sheeganaya gaalay u yaacayaan walaa yaxsunka aladiina yusaaricuuna fi lkufr inahum lan yaduru llaha shaya y rasuulkii allah baa la leeyahay qof kastoo muslima aayadda akhrinayaba yeese ku murugo gelin kuwa gaalada ku yaacaya allah waxay u dhimayaan ma jiro allah subxaana wa tacaala rasuulkiisuna wuu noo caddeeyey oo aakhiro ama adduunkaba markii la joogo in qofku ilaahay wuxuu u abuuray laxul maxfuudkana uu ku dhigay ee qofka uu qadara u asharay inuu ku dhammaan doono axadkiin wuxuu ahaanayaa faajir kaafir daalim mushrik wax kastaba ahaado markii tiisii dhowdahay wakhtigii ilaahay oofsan lahaa ayaa kitaabka ilaahay baa ka hormaraya waxaa la waafajinayaa towbada iyo camalka saalixa ee iimaanka wuu ku dhimanayaa durbadiiba jannadu galaya axadkiin in badan buu ilaahay soo caabudayey oo waa mu'min baana lahaa oo mar alla markii ay dhowdahay ajashi ayaa xagga kale loo leexinaya idan waa soo aragnay axaadiistaas dhammaanteenna waa ognahay siyaalo fara badan ayay nimankaani ilaahay sabab uga dhigaa horta qaarkood waxa weeye jahawareerka wuxuu la galaa baxthi wax la yidhaah inay maktabaadka galaan librariga galaan oo ay baxthi galaan oo buxuud galaan oo wax baaraan oo markaa yani aakhirka waxay waxaan constitution wax la yidhahan gaarnay ku leeyahay ama conclusion yacni aakhirkii waxaanu gaarnay meeshii u dambeysay waan islaamnay waa la gartay kuwo marka waxaa laga yaabaa nacaybka islaamka ay u qabaan dartii waar horta waxaan waa nicbay muxuu ahaa baraan fiirsho inay yidhaahdaan horta mararka qaarkood sidaas sudfaha kusoo islaamaan qaarkood marka waxay kusoo islaamaan adduunkan iyada ah xaggee u socdaa waa la dhimanayaa wax soo noqonaya ma jiro fakir badan dhakafaar fara badan marka yaa waxaan ka dambeeya
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka qeybihiisa horan aan ku guda jirnaa dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii adaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah alaab waxaa halkan kasoo jeedaya walaalkeen maher maxamed haye maher waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgalladii ugu dambeeyey howlgallo ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen nawaaxiga deegaanka mooro eri ee duleedka degmada muqokuri ee wilaayada hiiraan ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa waxaana howlgalladaasi lagu dilay laba askari halka laba kalena lagu dhaawacay murtadiinta la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray iidow xasan garaad iyo muuse cali maxamed oo ku magac dheeraa orjinaal sidoo kale murtadiinta lagu dhaawacay howlgalkaasi waxay kala yihiin muuse cabdulle qoobis iyo cilmi cabdi raage geedow waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ku dhowaad saddex boqol oo qof oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay mid ka mid ah magaalooyinka dalka hindiya wararka ka imaanaya dalka hindiya ayaa sheegaya in shil diyaaradeed uu ka dhacay magaalada axmed abaad ee gobolka gujuraad diyaaraddan oo shirkadda air indiya ay lahayd kana kacday garoonka diyaaradaha ee magaalada axmed abaad ayaa sida la xaqiijiyey siday dad gaaraya laba boqol afartan iyo laba qof waxaanay ku dhacday agagaarka isla garoonka diyaaradaha ee magaalada axmed abaad shirkadda air indiya ayaa sheegtay in diyaaraddu ay ku jihaysnayd magaalada london ee dalka ingiriiska waxaanay booliis ku xaqiijiyeen in ay ku dhacday goob ay deganaayeen dad rayid ah oo ku dhow garoonka diyaaradaha wasiirka caafimaadka ee dalka hindiya ayaa warbixin horudhac ah oo warbaahinta la wadaagay ku sheegay in shilkaasi uu gallaaftay nolosha dad aad u fara badan walow tiro sugan aanu carabaabin sida ay royters sheegtay boqol lixdan iyo sagaal ka mid ah dadka rakaabka ayaa ahaa muwaadiniin u dhashay hindiya halka konton iyo saddex kale ay ahaayeen ingiriis toddoba qof oo kalena burtuqiis halka sidoo kale hal qofna uu ahaa kanadiyaan diyaaraddan ayaa wararku waxay tibaaxayaan in islamarkii ay roomweyga ka duushay soo dirtay digniin tilmaamaysa in ay jirto xaalad deg dega inkastoo wixii intaa ka dambeeyey wax jawaab ah laga waayey sida laga soo xigtay qeybta kontaroolka hawada ee garoonka axmed abaad muuqaalo la baahiyey ayaa muujinaya qiiq madow oo ka soo baxaya goobta uu shilku ka dhacay iyadoo goobjoogayaashu ay warbaahinta u sheegeen in diyaaraddu ay ku dhacday dhismayaal la degan yahay oo uu ka mid yahay dhismee hoy u ahaa saraakiil dhakhaatiira sidoo kale waxaa laga dheehan karaa muuqaalada qaarkood diyaaradda oo kusii hoobanaysa aag ay guryo ka dhisan yihiin iyo weliba qaybaheeda dambe oo kasoo dhex jeeda burburka dhismaha kaasi oo ku dhow garoonka diyaaradaha telefishinka wararka ee dalka hindiya ayaa laga soo xigtay in diyaaraddu ay ku duldhacday meel lagu cunteeyo oo ku taal kuliyadda caafimaadka mana cadda ilaa iyo hadda in arday caafimaad ay ku sugnaayeen gudaha dhismaha xilliga uu shil ku dhacayey waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa qoys soomaaliyeed oo lagu dhibaateeyey dalka koonfur afrika dalka koonfur afrika waxay dadka soomaaliyeed ku wajahayaan xaalado kala duwan oo isugu jira dil boobantiyeed iyo ihaanaysi gaar ah waxaana dhacdooyinkan geysanaya dadka u dhashay waddankaasi muuqaal saacadihii lasoo dhaafay si weyn ugu faafay baraha bulshada ayaa muujinayey kooxo abaabulan oo south afrikaan ah kuwaasoo qoys soomaaliyeed ka hor istaagaya in ay cisbitaal geeyaan wiil yar oo ay dhaleen oo xanuunsanaya muuqaalka ayaa muujinayay dadka koonfur afrikaanka ah oo ihaanaysanaya qoyskan oo ah kuwa ka soo jeeda soomaaliya waxayna ugu dambeyn ilmaha yar ee ay dhaleen qoyskaasi ay ka hor istaageen in lagu daweeyo cisbitaal ku yaal magaalada johannesburg soomaalida ku dhaqan waddankaasi ayaa waxay soo sheegeen in maalmihii u dambeeyey uu waddankaasi ka bilowday dhaqdhaqaaq ay wadaan ururo isbahaystay kuwaas oo ka soo horjeeda ajaanibta dalkaasi ganacsiyada ku leh kuwaasoo dadka aan dalkaasi u dhalan u diidayay inay tagaan goobaha caafimaadka sida cisbitaalada iyo xarumaha kale waxay tani ka mid tahay dhibaatooyinka ay la nool yihiin soomaalida ganacsiga u tagay koonfur afrika dhowaan ay ahayd markii darawal gaari oo ka howlgelayay magaalada johannesburg ay dileen kooxo burcada kaasi oo lagu dhex dilay baabuur nooca dadweynaha oo uu ku shaqaysanayay darawalkaasi ayaa lagu magacaabi jiray kamaal xasan oo loo garan ogaa cabditaajir waxaan markaan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa maamulka somalilan oo xukuumadda muqdisho ku eedeeyey musuq maasuq iyo maamul xumo war ka soo baxay afhayeenka madaxweynaha maamulka la baxay somalilan xuseen aadan cige dayr ayaa looga hadlay fadeexaddii ay dhowaan xukuumadda muqdisho kala kulantay wafdi ay u dirtay dalka dibaddiisa afhayeenka ayaa sheegay in fadeexaddii diblomaasiyadeed ee ay xukuumadda muqdisho kala kulantay magaalada jineefa ee dalka switzerland taasi oo la xiriirtay in ay kala bar wafdigii iyada ka socday ay baxsadeen aanay ahayn keliya weji ka bax balse ay tahay arrin soo bandhigaysa burburka iyo musuq maasuqa ka dhex jira hay-adaha maamulka ka jira muqdisho xubintiina waa inaga intaa caawa bashiir
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن
waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa gurmud lacaga gaarsiisay ganacsatada ku dhaqan degmada ceel cali kuwaas oo ku hanti beela dabka kacay suuqa degmadaasi munaasabad ka raacda degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa mas-uuliyiinta wilaayada iyo hoggaanka dhaqanka beesha gaaljecel lacag kumanaan kun oo doolar ah oo gurmud ah ay ku wareejiyeen ganacsato ku hanti beelay dab ka kacay suuqa degmada ceel cali munaasabadda waxaa ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka hoggaanka beesha gaaljecel بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أولا الله سبحانه وتعالى يعني مهدعلنا نقدر المسلمين بعد عبد الله تعالى وعن هالكان أيضا مهدعلنا سيدة وكالة ولاد إسلامك هيران had i jeerbo ummaddan muslimiinta oo racyada ah la qaybsado dhibabka soo gaaro guud ahaan iyo gaar ahaan xarka shool mujaahidiin oo mahadcelinaynaa waxaa kaloo halkaan ugu mahadcelinaynaa beelweynta reer gaaljecel ee reer hiiraan ee ayagana walaalahood dhibka la qaybsaday nabiga salawaatullahi wasalaamu caleyh siduu noo sheegay mu'miniinta waa hal jasad dhib mid hadduu gaaro kan kalena inuu dhibti la qaybsado ayaa la rabaa dhammaan ciddii qowl iyo ficilba uu gacan ka geysatay hantidan faraha badan ee degmada ceel cali ganacsateeda gaaratay labaatan goobood oo ganacsi ah oo baaba'day waa la dareemi karaa nin kasta oo dhaqaalaha wax ka yaqaana ama ganacsigo hanti fare badan oo boqolaal kun ah meeshaas ku baxday waxa maanta laga kaalmaynayana waa dhismihii awooddaas ilaaha iskale kaalmada allah sii shalay dhaqaalahaas haddana ilaahay subxaana watacaala ayaan weydiinaynaa intii in ka badan in ilaahay soo celiyo oo siiya sidoo kale waxaan halkaa iyadana kula dardaaranna aan rabnaa walaalihii dhibka oo gaaray maalka waa imtixaan aslanba annaga adduunyadan waxaan u joognaa imtixaan imtixaanka kuwii ku guulaystay allaha naga dhigo camal wanaagsan iyo maxaa la yidhaahdaaye niyad wanaagsanaa nagala rabaa markii musiiba nagu dhacdo ilaahay subxaana watacaala ayaa sheegay inuu musiibada maalka imtixaan ka mid tahay olanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuc wa naqsin min alamwaal shanta walxaad uu ilaahay subxaana watacaala sheego imtixaankay ka mid tahay walaalaha waxaan leenahay kuwii ku sabra allah idinka dhigo walaalayaal annagoo wakiil ka ah beelweyntii reer gaaljecel oo walaalihiin ahaa haddaa yihiin kuwa degmadan joogo iyo kuwa degmooyinka kala jirabo walaalihiin idoo dhibaato fara badan iyo maxaa la yidhaahdaa cadow fara badan oo waddanka aad ogtihiin ay joogaan oo dhibaatooyin iyo culays iyo wax kasta iska taagan yihiin waxaas yaroo soddonka neef oo geela ah kaalmo oo xasuus waameen wixii ad ad lahaydeen ama xaq ad u lahaydeen ma aha afartankaas neef oo geela ah walaalahood ganacsada reer degmada ceel cali soo gaaray in uu ay ku celiyaan ay go'aansadeen ka soo qaadnay dhaqankii reer gaaljecel oo jooga degmadan iyo ganacsadii dhibaatada ay gaartay waxaan codsanayna in nagala wareejiyo walaalihii dhibka u gaaray in ay ku sabraan walaalahood intaas ka badan ay ku lahaayeen balse uun culaysii jira iyo diyooyin jira iyo xilli kulula soo maray iyo waxba iska noqotay intaana si deg deg ah ayaan gacanta ugu soo qabannay waa kaalmo ay ka dhiganayaan ganacsatadii wax ka gubteen dhismaha walaayadana waa ugu mahadcelinaynaa ilaahi subxaana wa tacaala ha badiyo ajirkooda aad baan u mahadcelinaynaa sababtoo ah annaga cosi aan u geyna ma jirin walaalihii wax ka gubteenna anima cosi u geeyaan ma ahayn waa garashadooda iyo xilkii saaraa iyo wixii ayaga kaga aadanaya mas-uuliyadoodii waay waana ku mahadsan yihiin waan ugu mahadcelinaynaa intaa kadib walaalayaal guud ahaan ummadda soomaaliyeed annagoo la hadlayna muslimiinta ah dibabkan waa soo nonoqdeen magaalooyin fara badan oo ummadda soomaaliyed oo muslimiinta ay leeyihiin markasta wixii kas loo gubay wixii maxaa la yidhahdaa dibka kacabo dhaqaale fara badan ayaa ku baxo waad ogtihiin suuqyo waaweynaa dambas noqday wixii unba ay ka mid yihiin oo imtixaanka ahaa waxaa maanta nagu dhacay waxaan leenahay marka guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay oo muslimiinta ah walaalaha dhibaatada gaartay sidaanu kol hala garab istaago wax yar iyo wax weynbo xasuusay u noqonaysaa maxaa dhiirigelinay u noqonaysaa kabbay u noqonaysaa yaan lagala bakhaylin intaas ayaan kusoo koobayaa warka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام si walaalahay iga horreeya u sheegan walaalayaal dabkii oo ka dhacay degmada ceel cali meesha gaaljecel oo gobolka hiiraan kheyrteeda markay fadhiisatay ama nuqubadeeda waxay la garatay in lis caawiyo dabkaas degmada ceel cali ka dhacay ganacsatadii hanti badan ay ugu gubatay in wixii loo tari karo kaalmee meesha gaaljecel oo hiiraan ay isdhex orodo degmada ceel cali dabkii ka kacay wixii ganacsatada ka gubtay oo hantidooda ahay ilaahay subxaanahu watacaala beddelkooda ha siiyo walaalayaal dhismadaasaad kaalmaysanaysiin in lis booqdo oo dhib haddaas yimaado haddii dab tahay iyo haddii dhib kale as dhacabo dhalliyada loo booqdone ilaahay subxaanahu watacaala hana faray sidii loo sheego walaalaha iiga horreeya u sheegeenne walaayada gobolka hiiraan boqolkiiba boqol ay mahadsan tahay ayadana annagoon codsi u dirin degmada laga gubtay nabaddoonyaheedana ay u dirin annaga oo nuqubadii gaaljeceelana aan u dirin ayagana waa is helqaameen oo dadkii xukumayeen haddii dhibaato gaartay waxay ugu deeqeen fartan halaad afartankaas halaadan ugu tala galnay galabta halkaan lagu dhiibaaya annagoo joogma degmada ceel cali dhismadii waaya walaal wixii ka gubtay ilaahay ha u kaalmeeyo wixii ka gubtayna sabar allah ka siiyo gurrihii marka sidaas in loo dhisaa la rabaa nin walba wixii cabirkiisa as lahaay iyo gurigiisa wixiisa ahay waa la og yahay odayaasha nabadoonyaha og dadka deriska ahay oo guryaha ka deriska ayaa og si wanaaggan ayagana oo degdega ay ku dhisaan sidaasaa la rabaa هذا وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيان مهد علينا إلهي نوو كلمي مجلس كان قيمها بدن لألسكو كالمينايو ألسكو نحريسنايو الله نوو كلمي أيان مهد علينا انت أكيد بحال كان ومهد علينا بلوين تقال جعل اسكو دايدي إن أي سيسا ولا لهوت reeceel cali dab gaaray ganacsato guryo ay ka gubteen u garatay inay ugu kaalmayso waa idinkaga mahad celinaynaa dhaqanka gaal jecel waana ku mahadsan tihiin islaamkana sidaas ayaa micnaha mataqaanaa inuun iskugu naxariista ah fiican walaalihiinna waa garab istaagteen geelana hadda geel khaymiisa uu yaryahay ma ahan insha allahu tacaala aad baan idinkaga mahad celinaynaa waxaa iyadana halkaan ugu mahad celinaynaa wilaayada islaamiga hiiraan ayadana bixisay insha allahu tacaala waxaan leenahay miisaankiina xasanaadka allah idinku kabo waa xaq idinku lahaay waa dadkan dadkaad maamulaysan oo dowladda aad u aheedeen insha allahu tacaala waxay idinku lahaayeen qayb ka mid ahna waa gaarsiiseen afartankaas neefne waxaa galabta halkan lagu wareejinayaa dadkii guryaha ay ka gubteen ayaa farta laga saarayaa si dib looga dhiso guryihii gubtay insha allahu tacaala qodobkaygan halkaasaan kusoo kooba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay ganacsadii gurmudka la gaarsiiyey ee ku hantibeelay dabkii ka kacay suuqa degmada ceel cali bismillah galabta waxaan joognaa xafladdii guryihii naga gubtay ee aynoo keeneen beelweynta gaaljecel lacag aynooga deeqday waxaan halkaas ugu mahad celinaynaa beelweyntaas gaaljecel ee noo keentay aad baan ugu mahad celinaynaa walaagada gobolka hiiraan ee heer gobol iyadana noo keentay aad baan ugu mahad celinaynaa aad bay u mahadsan yihiin kolley intii xoolahaas dhiibtay miisaankooda aan qara allah ku dara aad baan ugu mahad celinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu walaalaha iga horraysaday u sheegeen waaye galabta waxaan joognaa mahadcelinta dadkii guryaha ay ka gubteen degmada reecaal calay alxamdulilaahi beelweynta gaaljecel waa u gurmatay walaayada islaamka gobolka hiiraan waa u gurmatay alxamdulilaahi ilaahaygiis subxaana watacaala ayaan ugu mahad celinaynaa intii u gurmatay beelweynta gaaljecel oon u kala herin walaayada gobolka hiiraan oo iyadana na soo booqtay waxaan annagaba ka codsanin iyadana na soo dhex dhigtay waa u mahad celinaynaa ilaahay ilaahay idinkiisa ha ka ajir siiyo adduun iyo aaqaro waa la wareegnay maadaama aan nahay dadkii guryaha ay ka gubteen iyakuna waxay aan un loogu wareejiye inay gurmaha dhismada ay ku kaalmaystaan maadaama ay hanti badan ay ka gubatay kaalmo inay ka dhigtaana intaas haddana gurmadka intaas la eg loo sameeyey alxamdulilaahi intaasaan ka mahad celinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin waana waxaa la yidhaahaa xuseen cabdiqolomey odayaasha ah dadka oo beesha guryaha ka gubatayaan ka mid ahay oo reeceel calay saddex qoraan lahaay alxamdulilah waxaan u mahad celinaynaa haddii beesha gaal jecel oo haddii noo soo gurmatay khayr allaha siiyo waxaa kaloo u mahad celinaynaa walaayada islaamka hiiraan alxamdulilaahi afartankii halaad noola qaymay guryihii gubtay aniga saddex qoraan lahay saddex kun ay iga soo gaartay lacagtii iid aheed ilaahay khayr ha siiyo dembigoodana allaha dhaafa aakhiro adduunna allaha u kaalmeeya waana mahadsan yihiin waan la wareegnay waxaynana waa haysanaa bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu caleyhi wasalam anigoo magacayga uu yahay axmed cabdi maxamed walaayada islaamiga ee bariga afrika iyo muslimiinta oo gobolka hiiraan ku nool beesha gaaljecel weyne dhammaantood geel ayay noogu deeqeen afartankii helaad waa noola qeybiyey annagoo dadkii guryaha ka gubtay ah waxaan helnay wixii noolagu talagalay oo noola qoondayey waa helnay waxaan waanu ku mahadsantihiin waa mahadsantihiin xarakada iyo beesha gaaljeclow bismillaahi waxaana dadkii oo haweenkaygu ay ka gubteen gaar ahaan guryaha ceelcale ay ka gubteen marka aniga waxaan kulahay saddex qol saddexda qol waxaa iga soo aaday lix xalaad oo geel ah waa mahadsan tahay walaayada islaam guudka waa mahadsan tahay waa nagula wareejiyey saddex kun oo doolar intaasna waa ku mahadsan tahay walaayada khayr iyo dhammaaniin allah siiyo ugu dambeyntiina waxaa goobta ka hadlay oo ganacsada gurmadka lacagta ah ku wareejiyey waaliga walaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan bismi illahi raxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى إلهي بمهد إسكالي سبحانه وتعالى kulankeenna galabta muhiimaddiisu waa deeq ka timid ama iska kaashadeen beesha gaaljecel dhaqankeeda iyo hoggaankeeda iyo wilaayadooda islaamiga hiiraan deeqdaasoo loogu talagalay dad walaalo ah oo musiiba ka qabsatay guryahoodii iyo hantidoodii inuu la tacaawuno sida shareecadeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala ay qabto kaalmadaas oo loogu talagalay dadkii ay guryaha ka gubteen ee ganacsatada ah ee ku noolaa degmada ceel cali in lagu wareejiyo aan ku wareejinno baa muhiimaddeenna iyo kulankeennu yahay bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala walaalaha hoggaanka ah oo beesha oo u taraxumay ama gartay in walaalahood dhibkii gaaray ay ka tacaawunaan intii tabar ah waa ugu mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ha idinka ajarsiiyo soomaalidu waxay tidhahdee ninka geed fuulayaa la kalankaalaa ninka geedka fuulaya baa la usaa oo la riixaa iskudayga qiimaha lahaa oo ay sameeyeen dhaqanka beesha ee wilaayadana inta aad arkayseen bay ku biirisay xoolahaas marka dadka loogu talagalay waa dadkii guryaha ka gubteen labaatankii dukaan oo gubatay dadkii dhibaatadaas ay gaartay baa loogu talagalay cid gaara ma ahan waa kaalmo inaad kaalmaysataan ilaahay subxaanahu wa tacaalaana idiin barakeeyo aanna idinku wareejinno walaalaha beeshan aan u mahad celinno kulankeenna galabta muhiimaddiisa waa intaas nidaamka noocaan ah oo dadku ay isu taraaxumaan oo kuwa tabarta yar la taageero waa waxa shareecadeenna ay ku timid nebigeennan uu la yimid calayhi salaatu wasalaam irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u naxariista dadka dhulka jooga waxaa idiin naxariisanaya allaha sarreeya allaha sarreeya naxariistiisa waxaa lagu helaa makhluuqaadkiisa dhulka jooga in loo naxariisto carabka waxaa loogu naxariistaa iyo lisaanka iyo qofka inaad ugu kaalmayso waxaa loogu naxariistaa qofka wax uu qaadi waayo in lala qaado ama deyn ah ama duruuf kale ah ama alaab uu sitay oo in lala qaado ay tahay tale iyo tawjiihi qofka lasiyaa kaalmo u ah in la iskaalmeeyo waa waxa shareecadeenna iyo diinteenna islaamka ay la timid sunnada fiican oo aad jidayseen ikhyaarta beeshana aad baan idinkaga mahadcelinaynaa walaalahana waxaan leenahay wixii idin soo gaaro ilaahay idiin barakeeyo ilaahay idinkii wixii idinka tegayna sabar iyo imaan allah idinka siiyo jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب